garaad cabdulaahi cali ciid ayaa si cara leh waxau gardarro weyn ugu tilmaamay iyo daandaansi qaawan somalilan guud ahaanba in ay puntland kula dagaalanto gobollada sanaag iyo highland waxa uu ku tilmaamay in somalilan ay sanaadiiq iyo doorashooyin damacdo inay ka hirgeliso sanaag iyo highland inay tahay gardarro weyn oo u baahan in laga jawaabo garaadka waxaa waraystay jamaal faarax cadan aragtidayda dee nimanka dagaalka socdaayo buuda ka socdaa nimanka jooga oo la dagaalamayaa dardara meesha geshay waa dardaro oo halkii meelaha ugu dambaysa arladaas highland meelaha ugu dambeeya weeye gardaraa geyshay dagaalka ay ku jiraanna waa dardaro marka in ciidan somalilan maanta uu gobolka ka dagaalamayo oo saaka halkaa dagaal uu ka dhaco maxaa ka dhigan tahay somalilan oo halkaa ciidamo puntland kula dagaalamaya ciidamada somalilan waa horor weye gardaraa keentay meesha tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado marka maxay yihiin tallaabooyinka loo baahan yahay waxa weeye dee in la iska kiciyo weye la iska kiciyo weye oo meeshay ka yimaadeen lagu celiyo weye arrimahan waa arrimo la xiriira doorashada somalilan baa laleeyahay somalilan waxa ay wadaay waa gardaro in gardaro wax laga yeelana maaha ilaa halkaa inay yimaadaanna maaha haddayse yimaadeen waa in baryo baryo iyo maaha waxay naseex iyo digniinaha waa la siiyey inay waddankoodii ku noqdaan weeye waddankan iyagu ma leh dowladda puntland iyada maxaa laga rabaa maxaa la gudboon dowladda puntland dibudhac bay samayshay laakiin haddeer ciidamadoodii baa dagaalamaya baa la yidhi wixii ay dagaalkiina waa socdaa baa laleeyahay marka waa sugaynaa wixii ay ku dhamaato waa sugaynaa haddii alla garaad cabdulaahi cali ciid oo khadka telefoonka ugu warramaya waryaheena jamaal farax cadan ayuu kaasi ahaa